bacaha lagu shubo biyaha saxan-saxada ah ayaa kasii dabar go-aya magaalada beledweyn waa arrin muujinaysa isbedel xoogan dhaqanka iyo deegaanka ah sababaha ugu waaweyn ee arrintaani ka dambeysa waxay ka mid noqon karaan in dowladda soomaaliya ay dhawaan mamnuucday in bacaha la isticmaalo qaar ka mid ah dhalinyarada iibisa biyaha saxan-saxada ayaa ka warmay in ay hadda biyaha ku iibiyaan cagadaha ku jira jirgaanada iibinta biyaha musaxada markii hore waxaan ku iibi jirnay bacyaha waa aan ka dhaafnay oo iibintii bacyaha inta badan bacyi waa ay sii dabargo-ayaan iyo magaalada oo dowladda ay ka mamnuucday marka bulshada markii hore bacyahan bacya ayaan ugu iibi jirnay balse hadda waxay uguma iibino oo jirgaamanka iyo cagadaha qaybooda kala duwan ayay noogu iibsadaan bulshadana sidoo kale iyadan waa la qabsatay in ay caagadaha ama jirkaamaha noocyadooda kala duwan nooga iibsadaan marka bulshadana waa ay la qabsadaan nidaamka jirkaan iibinta bacyihii ay sii dubar go-ayaan magaalada beledweyne ama dowladda ay kasii mamnuucdaba in baca la isticmaalo biyahan hore bacyaha waxaa lagu bixin jiray halkii doolar shan iyo labaatan xabo oo bacyaha moysaxade culeys oo ka yimid dhankii balastikiida la joojiyo bacyihii balastikada oo caqabadaha xoolaha xigta ka yimid ayaa culeysaga oo xaggooda dhankaasoo ka yimid kaasoo oo oo la xiriira in dhankii xamarna bacyihii ka imaanaya la joojiyey dhankan boosaasana la joojiyey bacyihii marka waxaa lagu koobay in oo labaatan laga dhigo labaatankii bacyi haddana magaaladii kasii go-an waa la sii waayey lix iyo tobanaa laga dhigay beddelka bacahaasi ay bulshada bilaabeen inay inay isticmaalaan caagado aanan saameyn ku yeelan deegaanka kadib markii shirkadaha biyaha sifeeya ay sare u qaadeen qiimaha biyaha lagu iibiyo bacaha